Golaha Wasiirada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta kulan ku qaatay magaalada Baydhabo ayaa waxay warbixino ka dhageysteen guddiga gurmadka awaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay booqasho ku tagay deegaano iyo degmooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolkaasi Bokool iyagoona u kuurgalaya xaaladda bini'aadinimo ee dhabta ka jirta deegaanadaasi kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Fiqi ayaa warbaahinta la hadlay kulankaasi kadib isagoona sheegay in guddiga ay ka dhagaysanayeen warbixino ku aadan gobolkaasi Bakool isagoona wasiirku sheegay in kulankooda ay ku magacaabeen guddi cusub oo loo xil saaray inay booqasho ku tagaan gobolka Shabeellada Hoose si ay u soo ogaadaan xaaladda bini'aadinimo ee ka jirta gobolkaasi waxaan halkan warbixin kaga dhageysanay maanta guddiga abaaraha booqashada ku tegay gobolka bokool magaalooyinka xudur iyo ceelberde runtiina waxay noo sheegeen sida micnaha loogu soo dhoweeyey iyo waxyaalihii ay ku soo arkeen ay guddiga qaybahooda kala duwan oo ku sugnaa magaalada baydhabo ay warbixin naga siiyeen dhibku weyn oo sheegeenna waxay tahay gobolkaas ay ku soo arkeen bokool ama ceelberde ha noqoto ama ha noqoto muxuu ahaa xudur ama tuulooyinka u dhowdhow yeed iyo iyo aata iyo dhulkaasoo dhanba waxay noo sheegeen dhibka u weyn ee ka taagan inuu yahay biyo la-aan shirka waxaa ka dambeeyey arrintaasi inaan micnaha laga dooday maadaama baay shaqada ay ka socotay guddiga bakool la soo arkay waxaan halkan iyadana maanta ku magacawnay guddigii abaar guddiga abaaraha qeyb ka mid ah inay u ambabaxaan gobolka shabeellaha hoose halkaasoo micnaha iyadana la rabo in lasoo arko dhibaatada iyo baaxadda abaaraha iyo biyola-aanta ka jirto waad ogtihiin gobolka shabeellaha hoose biyola-aan baahsanaa ka jirto webigii waa guray colaadii nimankii nabaddiidka ahana ummadda dhib bay ku hayaan oo waxay isku dayayaan meelaha yaryar oo ceelaha ku yaalla inay fariistaan oo ay ka degaan maalmihii lasoo dhaafay guddiga gurmadka awaaraha koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay booqasho ku joogeen gobolkaasi bakool iyagoona u kuurgalaya xaaladda bini'aadinimo ka jirto deegaanadaasi waxayna guddiga warbixintooda ku caddeeyeen in ay ka jirto deegaanadaasi bakool xaalad bini'aadinimo aada u liidata markii loo fiiriyo dhinaca nolosha